kulanti wacan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka duhurnimo kuwooda ugu dooran waxaa ka mid ah
madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed oo sheegay inuu sii xumaanayo amniga guud ee dalka islamarkaana ku baaqay in la dedejiyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya
doorashada kursi ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo maanta ka dhacaysa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo oo caasimad ku-meel gaar u ah maamulkaasi
maamulka caabudwaaq oo bacaha roobka laga galo gaarsiiyey dad ay saamaysay abaartu xilli meelo ka mid ah dalka uu ka curtay roobabka guga
doodwadaag la xiriirta gurmadka abaaraha iyo heerka isku-tashiga bulshada oo lagu qabtay magaalada muqdisho
faahfaahino ka soo baxaysa ciidamo kenyaan ah oo lagu eedeeyey in dad shacab ah ay ku dileen deegaano ka tirsan gobolka gado
dunida inteeda kalena akhbaaraadka aan idinkaga soo tabin doonana waxa ugu waaweyn
tirada goobaha caafimaadka ee ku sii burburaya dagaalka ka socda yukrein oo korodhay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselares
mar kale duur wanaagsan saaxiibayaal waa duurnimo sabtiha taariikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha saddexaad ee maaj sanadku waa laba kun labaiyo labaatan intii aad maqasheen ayaa qodobada ugu door karoon warka duur cabdiwaxiid cabdulaahi daahir iyo anigoo cabdirasaaq muuse axmed ayaa idiin warameynaa iminkana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan
madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo goordhow shir jira id qabtay ayaa ka hadlay xaaladda amni ee xilligan dalka uu marayo wuxuuna sheegay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed in uu sii xumaanayo ammaanka guud ee dalka isagoona sidoo kale ku baaqay in la dedejiyo arrimaha doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee haatan harsan wuxuuna madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed tusaale usoo qaatay dhacdooyinkii ugu dambeeyey muddo laba cisho waa laba cisho ka hor ka dhacay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho iyo dhacdadii musiibada lagu tilmaamay ee dhowaan ka dhacday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taas oo ay ku geeriyootay xildhibaanad aamino cabdi iyo weliba nabadoonkeeda iyo sidoo kale dad shacab ah oo ku dhow kontomeeyo qof bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasuula bacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu dadka soomaaliyed meelay joogaanba waa salaameynaa munaasabaddan waxaan rabnaa inaan uga hadalno iyadoo doorashada lagu soo dhowaanayo xaaladda amniga oo faraha kasii baxaysa oo aan ognahay hal maalin gudihiisa in magaalada muqdisho gaar ahaan afasyooni weerar al-shabaab oo alqaacida ilan ka dhacay dad ay ku dhinteen sidaasoo kale magaalada beledweyne murugadii ka dhalatay weerarkii loo geystay xildhibaanad aamino iyo dadkii kale oo deegaankaas lagu weeraray oo ay u geysteen al-shabaab ama argagixisadu inaan la qaybsanno ugana tacsiyeyno marka waxaan uga tacsiyeyneynaa ahalkeedii iyo dadkeedii iyo mataqaana dadka soomaaliyeed dhammaan dadka gobolka madaxdiisa iyo shacabkiisaba waxaan leenaha sabar iyo iimaan ilaahay u naxariisto qabrigeeda allah qabrigooda allah u waasiciyo dhammaantood inta dhimatay geerida inta la hubo oo hadda la sheego waa afartan iyo sideed waana u badanta inay ka badan tahay dadka dhaawacana inta la huboo la sheegay waa boqol iyo kow waxayna u badan tahay inay ka badan yihiin marka runtii waa khasaaro weyn oo aada iyo aada weyn marka si gaara loo sheego hadda gabadha xildhibaanada oo runtii qof firfircoon oo siyaasadda ka muuqata ahayd yacni runtii xilli ay u diyaargaroobaysa inay doorasho labaad ama markii saddexaad ay kusoo noqoto in la beegsado aada iyo aada wax u xun waaye dalkaanna sidaa ogtihiin islamarkaasba waxaa ka dhacay weerar kaleo isagana ka dhacay afasyooni oo dad ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen taas waxay muujihaysaa sida amnigu oo isu xumaanayo xilli doorashooyinkii la filayo inay qabsoomaan waxaan leenahay hay-adaha amniga iyo ciddii mas-uuliyaddaas ka lahayd in si dhaba baaritaan dhaba loo sameeyo si mas-uuliyadda dadkii iska lahaa ay u qaataan ama loo saaro haddaan sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn aysan jirinna dowladnimadu ma hirgeli karto marka ciddii ka gaabisay mas-uuliyaddaas ama lug ku lahayd dhibaataynta ama ka qayb qaadashada in loo helo cadaalad waa arrin takaliya oo looga qanci karo arrintaas intaas markii aan ka gudbo waxaan la soconnaa dalka doorashooyinkan xilliga ay jiitameen waa xilligii ugu dheeraay marka kullamaa doorashooyinku ay sii dheeraadaanna waxay abuureysaa khalal amni ah waxay abuureysaa dhibaatooyin dhaqaale waxay abuureysaa dhibaatooyin siyaasiya marka waxaan wada ognahay in dhowr mar dib loo dhigay jadwalka dib looga dhacay marka waxaan ku adkeyneynaa dadka mas-uuliyiinta ah mas-uuliyaddaas qaatay inay ilaaliyaan waktigii ayagu ay sheegeen oo maxay ahaato dhowrka mara dib loo dhigay in lagu dadaalo markaan inaysan dib uga dhicin waktigiisa waktigeeda doorashadu taasoo aan aaminsannaha dalka inay xal siyaasiya xal bulshadeed xal amni u tahay maxaa yeelay dalkaanu nidaamka uu doortay waa nidaamka dimuqraadiga ah dadku inay doorasho xura galaan isdoortaan ciddii guulaysatana lala shaqeeyo taas ayaana waxaa lagu heli karaa deganaansho siyaasadeed iyo horumar iyo amni iyo cadaalad lagu heli karaa marka waxaan adkeyneynaa xoojinta iyo inaan laga weecanin barnaamijkaas siyaasiga dalkani wuxuu soo maray dhibaatooyin fara badan oo amni iyo siyaasadeed kulligoodna waxay xiriir la lahaayeen doorashooyin marka in loo arko inay yihiin waxa ugu habboon oo dalkan maanta yaalla inay yihiin doorashada inay u dhacaan sida ugu hufan waxaan ognahay doorashooyinkan sidii la filayay oo ummadda soomaalida adduunkuba ay maleynaa inay u dhacaan iyo siday u dhaceen inay aada u kala duwan tahay la dhihi karo ilaa hadda waa doorashooyin doorashooyin lama dhihi karo laakiin haddana annaga ma rabno inaan ku mashquulno wiil iyo gabarh soomaaliyeed oo tolkooda ama ahalkoodii mataqaanaa ka raadinayay inay xildhibaan noqdaan iyo sida ay wax ku heleen waxaan rabnaa waxaa hadda dambe in la hagaajiyo oo la qurxiyo oo mugdi laga ilaaliyo si ay waxay hore laftigooda ay u heraan aqoonsi haddii marka khaladka uu sii socdo waxaad gara kartiin waxaa ka dhala kara marka waxaan leenahay doorashooyinka in la qurxiyo oo la hagaajiyo oo la ilaaliyo hufnaantooda aada iyo aad ay ugu tahay muhiim dadka soomaaliyeed iyo dadka ka qaybgalaya doorashooyinka aada iyo aad aa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
madaxweynihii hore ee dowladii kumeel gaarkeed ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay marka la eego xaaladda gudaha soomaaliya xilligan ay ku jirto markana haddii aan eegno kismaayo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed islaam axmed midoobe oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo wariyaheena saleemaan xuseen al acdaala ayaa qodoboreedkan eegaya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo maalmihii lasoo dhaafay safar shaqo ugu maqnaa magaalada nairobi ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka u ah maamulkaasi madaxweyne axmed madoobe ayaa garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo waxaa kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka jubbaland iyo xubno kale isagoo ka mahad celiyey soo dhoweynta loo sameeyey guddiga sayid ee maamulka jubbaland ayaa maalmaha soo socda shaacin doona jadwalka doorashada kuraasta lix iyo tobanka ah ee taala magaalada karbaharey ee xarunta gobolka gedo inkastoo weli aysan cadeyn goobta lagu qaban doono doorashadaasi jubbaland ayaa caqabad siyaasadeed ka haysata diigan doorashada labaad ee karbaharey halkaas oo loo diiday inay tagaan guddiga qiimeynta xaalada magaaladaasi ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble waxaana guddigaasi kasoo horjeesaday maamulka gobolka gedo ee dowladda federaalka maamulka jubbaland ayaa maalmo ka hor soo gabagabeeyey doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobanaad ee taala magaalada kismaayo iyadoona jubbaland ay u harsan tahay oo keliya doorashada lix iyo tobanka kursi ee taala magaalada karbaharey
mahadsanid salebaan weli waxaad dhegaysanaysaan warka duhornimo dalsan muqdisho maamulka degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa bacaha roobka laga galo gaarsiiyey dad ay saameysay abaartu xilli meelo ka mid ah gobolada dalkeenna ay ka curteen roobabka guga iraad cali ayaa warkan kasoo diray
maalin ka hor ayay ahayd markii mas-uuliyiin ka tirsana maamulka degmada cabudwaaq ay booqdeen dadka barakacayaasha ee ku sugan kaamka qalanqal leh oo ah dad ay saameyn ku yeesheen abaaraha ka jira meelo badan oo ka mid a dalkeenna iyagoo gaarsiiyey booyado biyo ah laakiin xilligaasi ay sheegeen inay ka maarmaan biyaha balse wax kale loogu bedelo hase yeeshee kadib markii meelo badan oo ka mid a gobollada dalkeenna uu ka curtay roobka guga ayaa mas-uuliyiin ka tirsana maamulka degmada cabudwaaq waxay mar kale kaamka qalanqalle ay gaarsiiyeen teendhooyin ama bacaha roobka laga galo ay ugu talagaleen dadka barakacayaasha ee ku sugan kaamka qalanqalle si ay uga galaan roobka maadaama oo haatan markaasi meelo badan oo ka mid a dalkeenna uu ka curtayn roobabka guga kaamka qalanqalle oo ay ku sugan yihiin dadaad u badan ayaa waxay aada ugu baahnaayeen bacaha roobka laga galo ee ama markaasi teendhooyinka oo ay gaarsiiyeen mas-uuliyiin ka tirsana maamulka degmada caabudwaaq oo hormuud u yihiin agaasimaha waaxda gaadiidka ahna xisaabiyaha guud ee degmada caabudwaaq faraxiya jeyte iyo sidoo kale guddoomiyaha arrimaha bulshada maxamed axmed gelle waxaana ay si toos ugu wareejiyeen guddoomiyaha kaamka qalanqalle ugu horeyn waxaa ka hadlay alaabta lagu wareejiyey guddoomiyaha kaamka qalanqalle الرحيم إلهي بان مهد اسكاله شالي حاق سوء هاي مانتنا إسلامين ماها حاجة كليل كوي حاجة عميلة waxaa noo yimid shalay maamulka degmada oo nala qaatay shalay qoraxdii iyo kulaylkii maantana waxaa noo yimid oo deeq bacaan soo gaarsiiyey gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo agaasimaha degmada farxiyo iyo maxamed labadaasna soo gaadhay Ee, waxay noo keeneen muddad baca ah markii kule jiray ee, biyayaan noo- yaan u baahnayn oo biyaha macaanha la rabay xala raxmad ilaahay markuu keenana ee, maamulku wuxuu gartay inaan baco meel laga galo roobka ay noogu beddelaan waan mahad celinahayaa guddoomiyaha iyo agaasimaha Een, wixii kale oo haatan baahidu intaas ma ahan waa mindad baca waxba hadda kama gaadho meeshaan dhowr boqol oo qoys baa degan baa arkaysaan oo dadkaas meesha xunsan weeyo caruurihii iyo wixii ay banaanka yaallaan meel ay roob ka galaanna ma haystaan baahida xaggeedana waa ka sii daran tahay marka waxaan ugu baaqayaa wixii waxa- wax sadaqaysanaya inay la soo gaaraan Een, kaamkan dhankiisa sidoo kale waxaa ka hadlay guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada cabudwaaq maxamed axmed geelle oo sheegay in haatan ay ka duwan tahay sidii maalin ka hor xaalku uu ahaa Een, shalay baan imaanay meeshaan dadkan oo dibadejin loo sameynayo oo soo barakacyo abaar u keentay Een, shal aan la qaadanay qoraxdii kululayd iyo abaartii iyo rafaadkii baan shalay la- kala qayb qaadanay Ee, waxaa ilaahay mahadiis ah in dadkaanu ay yihiin dad een, sadaqadu ku baxdo oo nooca ugu fiican in loo gurmado ay ayaga xaq tahay Ee, waxaad ka garanaysaa shalay markaan xiridda la istaagnay oo ilaahay u barinay nimcadii ilaahay baa soo darortay xala saaka waxaa weeye shalay war maxay cunaan iyo xaggee istaagaan bay ahayde
codkaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada caabudwaaq oo isagu markaasi ka hadlayay dad barakacyaal ah oo ay gaarsiiyeen agab marka laga galo roobabka islamarkaana celiya dhanka kale haddaan eegnana ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta amisom ee qeybta ka ah ee kenya ayaa la warinayaa in ay markaasi dad shacaba ku dileen deegaano ka tirsan gobolka gadooriyeena cali aadan axmed ayaa qodob wareedkan eegaya
warbixin markaasi ka soo baxday hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay dilal ciidamada kenya ay ka geystaan qeybo ka mid a dalka gaar ahaan tuulo lagu magacaabo raaskamboni hay-addan ayaa shaacisay in ciidamadu ay beegsadeen dad shacaba oo reer guraa ah islamarkaana ay kula kaceen dilal ah- raxandara ah oo loo geystay dadkaasi rayidka ah warbixinta ayaa tilmaamtay in markaasi waxa dhacay ay yihiin xasuuq waxayna taasi ku daraysaa in dadka la dilay oo saddex qof ah laisugu geeyey hal goob kadibna loo dilay si ra- si arxandara ah isbahaysiga difaacayaasha xuquuqda insaanka ee soomaaliyeed waxa ay cambaareynayaan xasuuqan markaasi waxashnimada ah naxariis darada iyo ciidamada kenya markaasi ay u geysteen dadkaasi rayidka ah ee markaasi dagaalka aan kula jirin ayaa lagu yiri warbixinta hay-adda hay-addan ayaa sidoo kale dalbatay in dhacdadaani lagu sameeyo baaritaan caalami ah si loola xisaabtamo ciidamada geystay falkaasi waxaan ku baaqaynaa in baaritaan caalami ah lagu sameeyo dembigaasi foosha xun islamarkaana lala xisaabtamo ayay sii raaciyeen ama sii raacinaysaa warbixintu ugu dambeyn hay-adda ayaa ugu baaqday amisom inay si deg deg a u qaado tallaabo ka dhana ciidamada kenya oo horey u geystay eedeyn markaasi oo markaasi dhibaatooyin ka dhacay gobolka gedo waxaan ugu baaqaynaa amisom inay si deg deg ah u qaado tallaabo ay kaga ilaalinayso dadka rayidka ah weerarada joogtada ah ee dhimashada leh ee ay markaasi geystaan ciidamada kenya ayaa mar kale lagu yiri bayaankan kasoo baxay hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha soomaaliya
mahadsanid cali dood wadaag la xiriirta gurmadka abaaraha iyo heerka isku-tashiga bulshada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waryahayga yuusuf cabdishire ayaa warkan sii dhammaystiraya uga hadlaya gurmadka abaaraha iyo heerka isku-tashiga ee bulshada ayaa waxaa kasoo qaybgalay khuburo culamaauddiin iyo ganacsato iyadoona lagu falanqeeyey heerka isku-tashiga ee bulshada soomaalida gudaheeda xilli abaar daran ay weli ka jirta qaybo badan oo kamid a gobolada dalkeenna hay-adda zamzam foundation oo ka howlgalaysay soomaaliya soddonkii sano ee lasoo dhaafay ayaa soo qabanqaabisay doodan oo muhiimadeedu ahayd sida ugu habboon ay isku caawin karaan bulshada soomaalida dhexdeeda cumar jaamac aadan oo ah agaasimaha zamzam foundation ayaa sharaxaya waxay xilligan u bilaabeen oo lahan iyo hadafka ay ka leeyihiin waxaa la gaaray xilligii soomaalida isku tashan lahayd runtii isku tashigaas oona isleenahay soomaalidu way awoodaa hadday is caawiso yacni muxuu ahaa ay yacni ka ka ka gaari karto guulla ka gaari karto yacni sida ay ummadda kale u caawiyaan kasi ka weyn ay isku caawin karaan sida awgeed waxaanu ugu talagalay gurmadkan abaaraha ee zamzam ku dhawaaqday in dadka soomaaliyeed isku tashaan annaga haddaan nahay zamzam foundation yani runtii waa muxuu ahaa aad baan abaaraha gurmadka uga geysanayna gacan weyn ilaa hadda waxaynu dad gaarsiina cunno dad ku dhow sagaashan kun oo qofood sidoo kale ka qaybgalayaashii kulanka oo ay ka mid ahaayeen doctor maxamed cumar shamuun sheekh maxamuud cabdulbaari doctor ibraahim faarax bursaliid iyo doctor ibraahim dhaqane cali ayaa iyaguna sharaxay muhiimadda ay leedahay in la isku tashado
yuusufu afar sano shan sano ka hor in laga roon yahay hadda mooda oo markii culays dhaco xataa ka annaga aan kala tabanno in beesha caalamka na soo gaarta la dhihi jiray hadda dadkiinay wax soo baranayana moodaayo in ilaahay lagu ordo oo ilaahay inuu na soo gaaro la weydiistaa loo baxayaa waa maqlaysay cumar faahfaahintii koobnayda uu bixiyey walow dhibic badweyn lagu riday ay tahay haddana in dadaal uusan yarayn heerka isku tashi sidii wuu dhaamaa laakiin waxaad moodaa weli in in in aan loo loo dhaweyn aada loo dhaweyn dalka shaqaa ka socota kuna socota ma aha waxay soomaaliya wado doorashada iyo waxaan la yaabanahay wax kaloo ka daranaa socdo ilxaadaa socdo qoomuluud haweenkaa la rabaa in lala baxo bannaankana laka soo dhigo bugaagaa la tarjumayaa falsafadaa la rabaa in qur-aankii lagu bedeliya xadiidkii qur-aankaa la aqriyo doorashada dib noogu dhiga bisha ramadaanaan ilaahay aadno habeen iyo maalinba aan barino dalkaan u baahana inaan ceshano waanala ku haystaa dalka aan ceshano insha allah laba bilood ka hor aan beledweyne tegay wallaahi xoolaha haddaad aragtid muuqaalkooda iyo dadka calooshaa ku dilaacaysa yani naxtin ayay ku qabanaysa marka dadkaasi waxa ay sugayaan war wax gaal laga soo qaada maaha waa wax jeebkeenna ku jiro oo aan awoodno
warbixintii wariyaheenna yuusuf cabdishire guudahaan waxay u dambeysay warkii duur oo aad saaxiibayaal duurnimadan kala socoteen raadiyo adalsan ee magaalada tani muqdisho cabdiwaxiid cabdulaahi daahir iyo anigoo cabdirasaaq muuse axmed ayaa idiin waramaynay warkankiisa xig intaan ku kulmi doono ammaan allah